waa maalinta sahra soomaaliya waxay kamid tahay wadamada ay shaf ka saartay mashaakilkan cusub ee isbedelka cimilada ama adduunkan sii kululaanaya haddii ilaahay maayo abaarihii iyo daadadkii ay isfan saaran yihiin oo abaarihii markii ay sii dhamaanayaanba ay daadad soo dabamarayaan iyadoo dadku aanay helayn wakti ay wax ku beertaan ama ay haddii ilaahay maayo xoolahoodii ay ku daaqsadaan aanay helaynin oo mashaakilkaasina waxaa keenayaa laleeyahay oo si cilmi ah loo ogaaday dunida oo sii kululaanaysa iyo isbedelkii cimilada oo keenay in waktigii roobabkan rajeyn jiray aan la rajeyn karin oo haatan arrin isku qaftan ay ka socoto xiliyadii iyo xil roobaadyadii iyo waxyaabihii lasii saadaalin karay ee ama webiyada ku saabsanaa ama daadadka ku saabsanaa ee tobankii sanaba mar dhici jiray ayaa hadda waxay dhacayaan sanadkii laba jeer waa tahay waxyaabahaasi sidee caqabad ugu noqdeen ama saameyn ugu yeesheen nolosha dadka hadday noqoto dhaqaalaha hadday noqoto iyo ammaanka soomaaliyaba
soomaaliya saare waxay ku tiirsanay dad beerato yaryar ah iyo xoolo dhaqato iyaduna yaryar oo markii la isku keeno dadka dalka cuntadiisana soo saari jirtay qaarna siiba dhoofin jirtay oo wadanku uu ama xoolo dhoofin jiray ama uu dhoofin jiray maxaa la yidhaha dalagyada cash crobiska la yidhaahdo oo maxaa la yidhahda ma dalag lacageedyada ah sida basasha oo kale sida sisinta oo kale oo la dhoofin jiray waxaa samayn jiray markaa maana jirin industrial maxaa la yidhahdaa beero waaweyn oo badan maana jirin inta badan waxaa kabayay beeraleyda yaryar ee soomaaliyeed iyo xoololeyda yaryar marka markii kuwii intay abaarsadaan ay barakacaan ay tuulooyin ka barakacaan tuulooyinkii beer beere wax ku beeranayeen ama xoolaha ay ku dhaqaalayseen ay ku barakacaan magaalada ku xigta ay ay maxaa la yidhaha ku dumaan magaalada ay sii dumiyaan ay tan ku xigta sii dumiso waxa weeye waxa meesha ka baxay iyaga habnololoodkoodiina meesha uu ka baxay iyo waxyaabihii ay ku noolaayeen dalagii ay soo saari jireen oo ay dalka ku kordhin jireenna meeshii wuu ka baxay marka cunto xumo guud iyo baraka kale oo nololeed oo iyaga si gaara ugu yimid iyo dalkii oo dhan oo aan wax soo saar lahayn bay iyay keentay dhibaatadan isbedelka cimilada isbedelka cimilada guud ahaan dunida waa lala diriraa oo shalayto shanta bisha juun ay ahayd inta badan caalamka waa laga xuseeyey maalinkan iyo ahmiyadda ay leedahay la dagaalanka isbedelka cimilada soomaaliya markaad fiiriso dadaalada looga hortegayo isbedelka cimilada mararka qaarkood jarista dhirta iyo dhibaatooyinka caqabadaha xoogan ee ka jira soomaaliya la sheegaa inay qeyb ka tahay in dagaal badan aysan kula jirin marka taasi sidee ugu yeelan kartaa saameyn dambo adag haddii wadankii haatanba uusan la dagaalankii wasaqowga cimilada uusan ku jirin horta waa laba oo waxa weeye mid waa ilaalinta deegaanka iyo dikaynta iyo maxaa la yidhaahda maaragtay dhibaataynta deegaanka weeye midna waa isbedelka cimilada ee weyn ee kore ee laleeyahay waxaa kululaanaya adduunkii baa sii kululaanaya oo xil roobaadyadiibaa ama aada isugu sii dhadhawaanaya ama aada usii kala fogaanaya laleeyahay midda inagu aan wax ka qaban karno midda hore weeye oo ah deegaanka inaanu ilaalino oo geedihii aan la la gubin oo maxaa la yidhaha maarata aan la gubin dowladda markii aan ku jiray waxaan kasoo saaray siyaasooyin dhowr ah inkastoo aanay ilka lahayn oo iyadoo siyaasooyinkii baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo meel kasta aanu marinay ay dhirtii oo dhan oo guureyso ay dhex mari jirtay maxaa la yidhaha maaragtay meelaha ay dowladdu ka taliso haddana waxa weeye waxaa marmarsiiyo ah mararka qaar dadkii haddii qofka soomaaliga ahi haddii waxa uu yaqaanay keliya oo ku shaqaysan karay ama faas ay ahayd ama yaambo oo ama uu beeraley ahaa ama uu xoololey ahaa carruurta intay ka dhiman lahayd geedaha inuu markaa guro oo gubay noqonaysaa waa lagu marmarsiiyo weeye run ah dadkaa ka qiimo badan geedaha laakiin anigoo sidaa idhi laga maarmaan weeye in marka hore dadka soomaaliyeed ay ka war helaan adduunku siduu ahaan jiray inaanu ahayn ama roobabkii sidii ay ahaan jireen aysan ahayn ama geedihii la iska guri jiray oo maxaa la yidhaha maaragtay reegeljibtu ay tobanka kun oo geed ay ku oori jireen saddex afar xero oo ama afar xilli oo ma isticmaali jireen in la dhaafay oo geedkaani aanu meesha sidiisi kusoo noqonayn roobkan aanu sidiisi ahayn horta wacyigelintaas uga horreysa in la sameeyo shuruucdana in kaloo yeelay noqonaysaayo sharci meel yaallo xaashi isaga qoran maaha in maaragtay iyadoo gacanna dadkii lagu taageerayo oo laga maaransiinayo inay geedaha guraan gacanta kalena kuwa ardaalada ah ee ka ganacsada oo dhuxulaha iyo ka dhiga waxyaabaha waxyaabaha la dhuuqo lagu sii shido in maaragtay sharciga lala tiigsaday noqonaysaa waa tahay waayahay